muddooyinkii u dambeeyey waxaa magaalada kismaayo ka socday ololo nadaafadeed kaas oo lagu soo celinayo bilicda magaalada maadaama magaalada ay sii fidayso haddaba guddoomiye ku-xigeenka degmada kismaayo rashiid cabdi ibraahin ayaa ka waramaya muhiimadda ay nadaafada u leedahay bulshada deegaanka isagoona dhammaan bulshada kismaayo ugu baaqay in ay ilaaliyaan nadaafadda nadaafadda magaalada kismaayo abaabulkaas iyo shaqadaas waxaa qabtay maamulka degmada kismaayo iyo lixda xaafadooda magaalada ay ka kooban tahay waxay nadaafadan goobo badan oo ay ka mid tahay waddada dheer oo eerboodka iyo isku xirta iyo jaamacadda ilaa iyo biaf madow dhammaan xeebaha wuxuu noqday mid lagu guulaystay maalintii ugu dambaysay ayaan ku jirnaa waxaa ma aragtay aan digniin siinayna qolada jaadka soo dejisa oo meesha ay ku soo dejiyaan iyo meesha ay ku qaybiyaan intaba kaga taga wasaqdii ay maaragtay jaadka ku keenay digniin ayaan u diraynaa wixii maanta ka dambeeyana tallaabaa laga qaadi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaa kaloon digniin u diraynaa kuwa iyagana aargada ku gada jaadka iyo waddooyinka laamiga ah ee magaalada oo aan waxba ka xaaqin markii ay meeshaa ku shaqaystaan waxaa kale oo aan digniin u diraynaa dadka iyagana leh maqaayadaha iyo biibatooyinka iyo oo wasaqda raashinka ay maaragtay iibiyeen iyo faraxalkii ku soo shubo waddooyinka si gaara ayaan waxaan ugu xil saarnay guddoomiyaasha xaafadaha iyo booliska qeybahaas qaabilsan iyo dowladda hoose waxaa dhici doona ganaax ugu dambeyntiina duqa degmada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf timijile ayaa bulshada kismaayo uga mahadceliyey sida wacan ay uga qayb qaateen bilic soo celinta deegaanka isagoona ugu baaqay in si wadajir ah laga wada qayb qaato nadaafada guud ee deegaanka waxaan taaganahay xeebta xaafadda cananley ee degmada kismaayo oo ay ka socoto shaqo nadaafad dhulxaaqa waxaan soo bilownay inaanu xaaqin ka samayno magaalada kismaayo shan iyo labaatankii bisha magaalada oo dhan gebi ahaanba shaqo aad iyo aad u xoog badan oo ay samaynayeen dadka ku nool magaalada kismaayo qaybo kala duwan oo degmadu hogaaminayso shaqo fiican bay runti ka qabteen waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo dhammaan dadka ku nool magaalada kismaayo gaar ahaan kuwii ka qayb qaatay nadaafadda aad iyo aad baa umahadsantihiin saddex beri buu socday saddexdaa berina wixii laga qabtay magaalada waxay ahaayeen de wax barkhaanti laga yahay oo aad iyo aad runtii muhiim u ah si kastaba ha noqotee waxaa magaalada kismaayo lagu soo gabagabeeyey olol nadaafadeed oo socday muddo saddex maalmood ah ma ahan markii ugu horreysay oo degmada kismaayo iyo bulshada deegaanka ay sameeyaan olol nadaafadeed oo kor loogu qaadayo bilicda iyo quruxda degmada kismaayo